bismi illaahi raxmaan raxiim mar labaad mudana guddoomiye mudana mudanayaal mudanayaasha ku xiga mudanaha mudanayaasha golaha wakiilada xubnaha golaha xukuumadda madaxda dhaqanka wakiilada hay-adaha caalamiga ah ururada bulshada bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay madashan aan caadiga ahayn waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooye waxaa maanta farxadii ah ka soo qaybgalka furitaanka kulankan aan caadiga ahayn ee golaha wakiilada dowladda puntland ay yeesheen kaasoo ujeeddadiisu tahay ansixinta guddiga doorashooyinka dowladda puntland oo la magacaabay bishii february shan iyo tobankoodii labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba inta aanan u gelin qodobka isaga waxaan jeclahay si yaroo kooban inaan uga hadlo laba arrimood ta ugu horraysaa waa abaaraha waxaan ku raacsanahay guddoomiyaha in iyadoo la iclaamiyey haddana laysugu taga roob doonta sida aad la socotaan markii aanu ku dhawaaqnay dowladdu abaarta bishii february lix iyo tobankeedii ayee xilligaa isaga waxaanu ku bilownay toddobaatan iyo siddeed goobood ama tuulo oo abaartu ay hayso maanta oy taariikhdu tahay saddex iyo labaatankii bishii afraad waxaan hortiina ka caddaynayaa boqolkiiba boqol dalku inuu abaar ku jiro waxaan kaloo sheegayaa oo hortiina ka sheegayaa qaybihii ugu horreeyey ee xooluhu ay ka dhammaadeen inay soo galeen tuulooyinka oo inta aan ka warhayo ilaa laba iyo labaatan qoys ay soo galeen oo xooluhu ay ka dhammaadeen kuwaasoo qaybtii ugu horreeyey wixii raashin ay dawladdu kari karaysay iyo biyo isla xalayba loo qaaday xaaladda nabadgelyada mudanayaal iyo marwooyin xaaladda nabadgelyada guud ee dalku waa fiican tahay sida aad la socotaan dhowaan dalka waxaa ku soo duulay maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo dalka ka soo galay dhinacyada badda ee gobollada nugaal iyo mudug iyagoo ujeeddadoodu tahay inay burburiyaan horumarka iyo nabadgelyada ka jirta dalka iyo dadka puntland balse ilaahay mahadii dowladda iyo shacabka looma kala harin ciidamada puntland iyadoo aan runtii ku ammaanayo hawsha iyadaa waxay u qabteen si wadaniyad leh iyo geesinimo iyadoo aan ilaahay uga baryayo intii geriyootayna inuu naxariistii janno siiyo intii dhaawacantayna uu u boogadhayo mudana guddoomiye iyo mudanayaal sida uu qabo dastoorka waxay dowladda puntland go'aamisay in dalka laga hirgeliyo nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ansixinta asxaabta badan taasoo shacabkeennu in badan dhowrayeen ahna xuquuq dastooriya oo ka maqnayd in la soo celiyo si arrintaas loo gaadho waxaa dhowaan si wada jir ah xukuumadda iyo baarlamaanku u magacaabeen guddiga doorashooyinka oo ah guddi madax bannaan iyadoo aanu kalsooni weyn ku qabno in guddigaasi hanan doono xilka culus ee loo igmaday dalka iyo dadkana ay gaadhsiin doonaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah mudana guddoomiye mudanayaal waxaan shacabka reer puntland u soo jeedinaya inay dhowraan kana shaqeeyaan nabadgelyada guud isla markaana isla shaqeeyaan ka shaqeeyaan wada jirkooda golaha wakiilada dowladda puntland waxaan ku ammaanayaa muddadii ay fasaxa ku jireen inay booqdeen deegaanadii laga soo xulay laga soo xulay kana keeneen warbixin iyo xog dhab ah oo ku saabsan abaaraha dowladduna runtii ay ku fogan tahay annagoo ka duulayna warbixintaa in habkii wax loogu qaban lahaa deegaamada aanu ku tala jirro min ku dhex jirro haddeer waxaan madaxda dowladda soomaaliya u soo jeedinayaa inay waktiga yar ee u hadhan wati uga faa'iideeyaan shacabka soomaaliya soomaaliyeed kana shaqeeyaan hirgelinta go'aamadii ugu dambeeyey ee garoowe iyo muqdisho lagu gaaray sidoo kale waxaan codsanaynaa in kulankii dastoorka lagu qaban qaban doono muddo lagu muddadii lagu heshiiyey ee tobanka cisho may tobankeeda ahaa ee sanadkan iyadoo runtii ay soo baxayaan warar sheegaya in la rabo in laga riixo muddadii loo asteeyey waxaanu caddaynaynaa dowladda puntland inay weli taagan tahay badkii ay caalamkuna markhaati ka ahaayeen dowladda federaalka iyo puntland ay ku heshiiyeen iyadoo la dhowrayo waktiga yar ee u harsan dalka ugu dambayntii mudane guddoomiyey mudanayaal waxaan idinka rajaynayaa in kalfadhigani noqdo mid ansixiya guddiga doorashooyinka puntland oo looga fadhiyo shaqo culus waxaan furayaa waxaan furay waana furan yahay kalfadhiga aan caadiga ahayn ee maanta waanad mahadsantihin
madaxweyne waxa weeye way sheegaan xildhibaanada waxay doonayaan xaaladda abaarta inaad qurxiya dagaaladii hadda u dambeeyey garaha isaguna da walaakinkaygiina ku baxyaaba anigina ma ma daanan karayo mana ciidamin karo ninkaas dareerkiisa inta markaa loo fadhiyay in loo gurmado oo ku baadaya waxaa weeye toddobo laba eber toddobo sagaal sideed toddobo toddoba laba eber toddoba sagaal eber toddoba sagaal sideed toddoba su-aashaas kumagabayta saxiixta waxaa weeye soomaaliya waxa caama hadda musiiba guud jirta oo dhawaan dhacday oo muddo badan ay jirtay dhibka tahriibka dhalinyarada ku dhamaanaya badaha ku cararaya qurbaha iyagoo ka cararaya dalkoodii duruufo jira puntlandna waxay ka mid tahay meelaha ay aad saameeyeen qoys badan ay carruurtoodii ku waayeen laba sano iyo dheeraadka xukuumadda jirta arrimaha kirifaya markaa wareysiisna waxaa ugu muhiimsan shaqo la-aan iyagoo shaqooyinka aqoonteeda wax loo bartay inaysan helin system cadaalada cadaalada ay tusanayaan saasa kalimaysan helin wax kasta shahaado kasta wasiirku ninku watay ninka wasiirka mas-uulka ninka hay-adda haysta qof walba qof buu wataa marka marna cadaalad ka sugeynay leeyahay arrintaas xal bay u baahan tahay oo in su-aasha ayada waa mid su-aasha ta saddexaad waxaa weeye ku koobaya puntland go-aan bay ka qaadatay doorashada laba kun lix iyo toban intaa hadda go-aankiina maladaala foorka go-aankaasi si midaysan baa shacabka u qaatay isimo qaybin kala duwanaa siyaasiyiin bulsho qayb baarlamaan go-aankiisa jiray dhammaan shacabka ayagoon dib loola dasha talada dib loogu soo celin ayaa go-aankaasi go-aan ka duwan soo baxay shacabkana awal waxaa la gaarsiiyey meel aada iyo aada arrintaasi say u dhacday ilaa hadda ummadda iyo annagu wax ma dhacsan sababta arrintaas warbaahinteeda waa jeclahay su-aasha u dambeysa waxaa weeye commishinka hadda la magacaabo soo dhaweynaya xildhibaan kufada sidaas dambeeyey gucis tii hadda u dambeysay go-aanka government fire ee la qaatay sababta loo qaatay waxaa lagu sababeeyey shacabkii oo awalkiisana ummadda puntland mawaysan ahayn xaq u lahayn in talada lagu soo celiyay hadday xataa qaadanayaan inay wax ku bedeshaan maxay ku bedesheen iyagoo u dhambay go-aan qaateen madaxweynaha waa lagu taageeray halkaa shacabkii waa ku lumiseen shacabkii su-aasha wata marka arrintaas maxaa ka ogaaday su-aasha u dambaysa waxaa weeye commishinka hadda la magacaabo waa soo dhaweynayaa aada iyo aada u soo dhaweynaya waa tallaabo muhiima laakiin xukuumaddeenu waxay balan qaatay sabab nidaali badan warna wanvood inay gaarsiinaysa shacdalka ama one person one vote arrintii noocaas guddiga xilligaa la magacaabay hadday belir gaarsiin waayaan idinkii la daahay baa eeda leh mise ayaga xilligaa loo dhiibay ma eeda yaranaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi
magacaabiya oo ku magacaabay waa ansixinta guddiga doorashooyinka sanadka socdana maanta dalka waxaa ka jira arrimo waaweyn oo musiibooyina oo ay ka mid tahay dagaaladii soo waday oo calaamadaha iyo usubooyin kale oo rabaaniya miyaysan maanta ka habbooneyn in waxa weye xaaladaas adagoo lagu jiro inaynu ka fadhigan caaliga ah ay maanta ka fursad loo faadaysato inaynu shir wadajira ka yeelno go-aanano ka soo saarno dadkaa dhibaatada haysatana aynu badbaadinayaan oo badbaadanay haddaa ka gudbo inagu dad waxay ku nahay remiya nin baa geejiraa waxay geel raacay kadib waxa weeye wuu soofiyey wuxuuna soo celiyey waqti dambe habeenkiya hadduu kale waxaa layidhi geelkii hal ka mida iyo nirigteedii baa ka baxsaday dhulwaa baa helay baa layidhi oo nirigtiina afka goostay naas hashiina naasaha goostay xeradii mada ku geeyey baa waxaa layidhi wuxuu dacdigu nisto markaasuu u yeeray markuu u yeeray baa dhulwaa wuxuu yidhi maxay ku dhugtaa maxay iska dhugtaa dalkaa maanta xaaladiisu ay halkaa marayso oo u baahan badbaadada maanta waxaynu ku doorasho iyo arrimo barwaaqo ay ka hadalaa magaalooyinka waaweyn baa toban kilomitir dadka abaarahu ay saameeyeen xaaladooda sakar ku jirta miyaysan mudnayn inaynu maanta arrintaa xaaladda dee ka yeelno oo dowlad iyo shacabka ku taashan ma aha milantaas waxaan kaloo ku filayaa guddiga doorashooyinka looga caawi maxkamadda dastuuriga heer oo kalsaarka suurtada la magacaabiyo iyaga maxaa ku dhacay gomaadka lasoo magacaabiyo warbaadadii
waan salaamayaa madaxweyne laba su-aalood yar baan rabaa anigu inaan ku weydiiyo su-aasha hore madaxweyne waxay ku saabsan tahay abaaraha sida laga sanqariyey abaaro xoogliga waddanka ku jiro oo baahsan oo sumaciyasataa waxna waad ka sheegtay oo inay xukuumaddu gacanta ku hayso madaxweyne meelaha qaarkood waxay u baahan yihiin biyo in loo geeyo dadka meelaha qaarkoodna dadku biyo way haystaan waxay u baahan yihiin in loo geeyo qutal daruuri iyo raashin iyo waxyaalaha meel xukuumaddu inay gudda abaareed magacowday oo qorshaha lagu jirana way ognahay waxaan jeclahay arrimaha inaad faahfaahin dheeraada naga siisid midda kale maxaa u diiday xukuumaddu inay socoto oo gobollada iyo degmooyinka ay marto oo dhulka fogfog iyo meelaha maxaan ku dhahdaay islaamiga ka baxsan in la soo eego oo laga soo warbixiyo xogta abaaraha ee ka jirta iyadoo baarlamaanku xogo badan uu kusoo ururiyey lana hayo xogihii arrintaa waxaan rabnaa inaad magax weyn bal xog dheeraada naga siisid arrinta labaad waxa weye madaxweyne waxaa jira berigii dhaweyta ee dagaalka la galay askar dhimatay baa jirta oo ciidamada puntland ka mida iyo kuwa dhaawacmay waxaa guryaha loo joogaa madaxweyne aan qaati bilahi ka joognaa askartii dhimatay waalidiintoodii iyo dadkoodii baa loo jooga madaxweyne maxaa ugu tala gasheen daa xukuumadda tihiin dadkaas waxay leeyihiin waxaan rabnaa dowladda ina loo geeyo xukuumadda ina loo geeyo wuu u shaqayn jiray wiilkoodii wuu ahaa hooyadood iyo aabahood baa jooga halkanay ka ooyayaan wax qorsho ah oo aad ugu tala gasheen oo cad oo aanu ku keenno madaxweynaha aad noo sheegtid kuwa dhaawaca waxaan ognahay in xukuumaddu ay dadaal badan samaysay wixii liitay la qaaday wixii kale ay joogaan waxa kale laftooda dhaawaca ah ee cusbitaalada iyo meelaha ka jooga iyaga laftooda madaxweyne waxaa ka muuqda qaarkood dayac badan baa ka muuqda marka waxaan rabnaa gacan kuhayntoodu waa dhaliilaya kule anagu cidda gacanta ku haysa madaxweyne waa dhaliilaya waana mahadsantahay
anugu daru mid cusub ka hadli maayo laakiin qadiyad xildhibaan hore ka hadlay baan rabaa inaan naaxnaaxiyo waxay tahay four pointy five four pointy five waa dhaxulay waana galay si walba waa la yeelay sababta aaryada looga saaray si fudud dadu weynaha reer puntland ma aha miduu ku qanacsan yahay xukuumaddu markii horena iyadaa wadwaday iyadaa lix gobol ku shirisay iyadaa dadweynaha ilaahay ka dhaadhicisay beesha caalamka markay timina shacabka iyo golayaasha dawladda madaxdoodu wixii ay insha allahu ka adli jireen way ku taageereen markhaanti cad bay ka baxshay way muuqatay inay adag tahay four point five in laga gudbo kullu dhammaan waxgarad baynuuna laakiin in lagu kala jajabo baa laga doorbiday in meel laysku raaco sida laysugu markhaanti furay saasay ahayd laakiin haddii laga baxayey oo laga noqonayay qadiyaddaas sida looga noqday waxay ahayd in dib loogu cesho dadweynaha tala dib loogu cesho si laysu aamino oo looga ballamo oo la yidhaaho wixii aynu wadne sax bay ahayd laakiin laga maarmi waaye waxa weeye soomaalida kama hari karna aan raacno sidee marka hadda kadib laysu aaminayaa xukuumadda iyo shacabkeedu see isu aaminayaan wey hadda kadib madaxweyne intaa way su-aasheen
february lix iyo tobankeedii baa kalfadhigii ugu horreeyey aanu isugu yaadnay dowladda iyo hay-adaha ama ha ahaadeen n g o-yada ama kuwa un taba ha ahaadeen goobtaa iyadaa runtii waa la yimi wax badan baana laga sheegay hase ahaatee sidii loo doonayey in wax loo qabtana runtii wax looma qaban wax badanna waa la qabtay ilaa iyo imika gobolka sanaag baran iyo fuqufliye afartan goobood baa raashin iyo biyo intaba laga qaybiyey waa sanaag highland dhahar iyo baran intaba lixdan iyo siddeed goobood baa wax laga qaybiyey iyo buraan amin buraan waa dhahar iyo buraan lixdan iyo siddeed goobood baa wax laga qaybiyey sool bari iyo karkaar am sorry sool toddoba iyo labaatan goobood bari iyo karkaar afartan iyo toddoba goobood nugaal keligeed saddex iyo labaatan intaa marka la isu geeyo waxay noqonayaan laba boqol iyo shan waxaan idiin sheegayaa dawladdu toddobaatan iyo siddeeddii gooboodee ugu horreysay waxay ku tala gashay meel walba toban boodood in la geeyo markii la isku dhuftay laba boqol xabadda foostada waxay noqotay boqol konton iyo lix kun oo dollar ceelasha keliya ee ay dawladdu samaysay ee midkii nagu kacay sagaal kun iyo lix boqol oo dollar waa dhowr iyo toban ceel ugu yaraan waa toban ilaa maanta saakadana waxaan helayay ceelal badan oo ay ka badatay culayskii ama shaqaynayay intii loogu talagalay in ka badan in qaarkood biyaba soo saar waayeen iyadoo qalabkii kale uu hagaagsan yahay abaartan sidaan horeba u nidhi ilaah unbaa jebin kara laakiin wixii tamari ay ahayd hadday dhinaca biyaha tahay iyo haddii ay dhinaca tahay quudinta labadaba dawladdu waa ay gashay waana ku jirtaa hadda shirka markaan ka baxo guddida abaaraha aanu ballansanayna waa aanu ballansannahay wixii aanu qabannay mooye wixii dhiman dawladdu iyadaa mas-uulka ah waxaynuna u baahannahay ummadda reer puntland meel kasta ay joogaan oo aynu innaguna ku jirro inaynu labanlaabno shaqadii dadka loo hayay runtii abaartani waa abaar aada iyo aad ilaahay haynaga ibiye in wax looga qabto u baahan tahriibta dhulka laga tahriibayey oo xildhibaan shaacuur uu aada uga hadlay runtii dawladdu aad bay isugu daydaa tahriibtu markii horena waa ay badnayd imikana markii doonyihii iyo gawaadhidii iyo dadkii wax tahriibinayay la qabqabtay ma badna agaga laga tahriibaana dee xaggeenna maahee waxa weeyaan dhulal badan baa laga tahriibaa laakiin culayska ugu faraha badanee dhinaceennu saaranya dawladduna iyadoo labanlaabaysa joojinta tahriibayaasha oo runtii aanu aada uga xunnahay ummaddii soomaaliyeed ee dhowaan tacsina u dirayno ku halligantay badda midhatreenka in aanu shaqo yacni waafiya oo wax ku oola aanu ka qabannaa markii horena waa ku jirray imikana waa labanlaabaynaa haddii ilaahay ogolaado shaqaalaha shaacuur waxaan umanayaa waa dawladdii ugu horraysay ee saxiixeeda intay celiso tidhaahda agaasima waaxeedyada waad ka waraysaan imtixaanaadka la gelayo fuel banka hadda shaqaalaha imtixaanka la gelayo waxay la tahay dawladdii ugu horraysay ee taa samaysay inaanu nahay adna markhaati waad furaysa awood baanu kari karayna cabdiwelina dhinaciisa inuu wax ka qoro idhaa hebel ha la ii geeyo anna aan ku idhaahdo hebel ha la ii geeyo wasiiraduna ay yidhahdeen laakiin waxaanu ka door bidnay iyadoo aanu dadka ugu ballan qaadnay si cadaalada in wax loogu qaybiyo inaanu nidhi nin nin walowba wixii aad jaamacadda ka soo baratay ama iskuullada ku soo baratay wax ku doono taana idinkaa markhaati iga shacabka reer puntland baa markhaati nooga taana waa samaynay cadaalad intii aanu kari karaynay waa samaynay arrinta soo noqnoqonaysa ee xildhibaan gaacshe iyo shaacuur labaduba ay ka hadleen waa arrinta four point five maxaa dadka loogu soo celin waayo waxaan u malaynayaa dawladdii ugu horraysay ee wax noocan oo kaloo la isku qabtay dib ugu soo celisay shacabka yaanu ahayn runtii intii aan karkarin karaynay shacab iyo xukuumadba dawladba waa aynu karkarinay meel dheer inaynu gaadhsiinay idinkaa markhaati ka ah meesha aanu gaadhsiinayna waxay noqotay meel puntland keligeedna meel noqotay ummaddii soomaaliyeed oo kale iyo international communitigiina dhinaca kale ay noqdeen waxaan qabaa intii la wadi karayey ama la karkarin karayey four point five inaynu intaa qaadaynay four point five dooni mayno si aan usoo noqon waxa weeyaan four point five waxaynu gaadhsiinay meel uu ku dhinto mar dambana aan ummadda soomaaliyeed loogu wax qaybin markii horena xal baa loo akeeyey ee xaq ma ahayn maantana waxay la tahay dhibtiisii barta aanu gaadhsiinay waxaa la kala doortay sida dowl ay u kala doorteen international communitygu war ma afar sannadood oo la sugo laska sii daaya four point five ka mise soomaali kala tagta waxay la tahay puntland xukuumadihii soo maray iyo shacabkeeduba waxay ku taami jireen inay helaan ummad soomaaliyeed oo midaysan inaynu noqonno bidihii intuu haruurka ribqay ribqay ribqay midkii ugu dambeeyay ka kacayna mas-uuliyad maaha teenana mas-uuliyad baa inaga saaran ta aynu ummadda soomaaliyeed la leenahayna mas-uuliyad kalea inaga saaran inaynu labadoodiiba iswaafajinaana waa xaq weeye xukuumadda yaad golahan aan haddeer fadhiyo u siiseen inay hormood ka noqoto taasina waxay keentay markii meel kale oo la maro la waayey inaanu ku qanacnay in four point five uu ku dhinto saxeexii lagu saxeexay garowga dibna aanu usoo noqonin hadda waxay la tahay waxyaabihii hadhay innagoo kulligeen isla wada eegayna sidii aanay usoo noqoteenuun falowgeed ha laga wada shaqeeyo iyada oo runtii aanan u malaynayn inuu dib dambe usoo noqonayo sababto tahay waxay leedahay damaanad waa markii ugu horreysay ee damaanad la helo markii wadahadalku soconayay aanu la hadlaynay qolooyinkan international community-ga wax damaanad ah oo dawladihii naga horreeyey ay sameeyeen totaly ma jirto waa markhaatiyaal markhaatina meel kuma geeyo damaanad baynu maanta haysanaa inuusan dib usoo noqonayninna waa qabnaa boqol kiiba boqol guddida doorashooyinka weli shaacuurkiisii yes waa arrin distoria guddida doorashooyinka in la sameeyaana waa qodob distoria waafaqsan distoorka wixii waafaqsanna in la sameeyo waa markii labaad ee la isku dayo waxaan rajaynayaa idinkuna inaad si fudud u ansixisaan sida ay shaqooyinka culus ee runtii hor yaalla ay u qabsadaan guddidaas waxaan ku kalsoonahay guddi gaadsiin karta waxa ummadda reer puntland ay raadinayaan iyo cadaaladda waxaad ka waraysaan dowladda federaalka xasan sheekhna inuu boosaaso markuu joogay ka hadlay arrintaas oo yidhi war puntland ay idinkaaban gaadhin maxaad annaga noogu riixaysaa iminkana waxay la tahay waa mas-uuliyad distoria idinkuna aad haddeer gacanta ku haysaan inaad u ansixisaan si ay ugu gudagalaan hawlahooda xildhibaan maxamed yes abaaraha waxaan xusuustaa masigistii sixty four kii bay ahayd dagaaladii cabdirashiid cali sharmaarke ilaa u naxariistay wuxuu yidhi gacantaana waa ku codaynaynaa gacantaana waa ku dagaalamaynaa maantana sidii bay taaganta maxaa abaaraha iyo abaara haddii ayna haystaan maxaa ansixintan iyo inoo keenay maynu hawlaheena kale ee inu hor yaallo ee baaxadda leh ee tahriibka leh ee dagaalka leh ee muxuu ahaa abaarta leh maxaynu u qabsan weynee ee maanta maxaa ansixintan iyo waxaa looga wada hadlaya waxay la tahay labadiiba waynu qabsanaynaa tanna waa qabsanaynaa oo waa shay dastooriya haddaynu qaban weynana dee ee, dastoorkii baynu jebinay tan kalena waa qabanaynaa ilaahayna waxaanu ee, ka baryaynaa oo ku rajo weynaa inaanu taana ku guulaysano tanna insha allah biidn illahi tacaala waaynu ku guulaysanaa maxkamadda sare ee xaya cala salaayadeed ha la gaadho maxkamadda sare yes waa mid dastooriya iyadana tanun bay ku jirtaa barsaska Ee, waa ka wada hadalay insha allah biidn illah waxaan rajaynayaa dhaqso iyaduna inay u timaado oo ay idin hor timaado xildhibaan cali ee, waa un weli abaarihii un bayna daba socda meelaha qaarkoodna waxaa la geeyey biyo meelaha qaarkoodna raashin baa la geeyey waxa weeyaan runtii dadka dhulka badidiisa horta waxaan noo soo sheegayaa dadka tuulooyinka jooga waxa ay u baahan yihiin wixii alla wixii ay codsadaanna ama ha u yaraato ama ha u badnaatay annagu waa geenayni idinkaa xildhibaanadiiya dee waxaad haysaa dawladda inaad usoo gudbisaa ee, waa xaq weeye waxaad noo soo gudbiseenna waa ku shaqaynay waana ku shaqayn doonaa insha allah sida aan u sheegayna toddobaatan iyo siddeed tuulo ama goobood baanu ku bilownay maantana waxaan idinku yidhi boqolkiiba boqol waxaad soo gudbisaana ma jiraan xalay sadan ee, codmo area ee, waxaan u diray wasiirkii iyo raashin dawladdu ay dirtay iyo biyo waa dadkii ugu horreeyey ee runtii ee, soo gaadhay imika xukuumadda warkaasi ilaahay baan ka rajaynayaa inuu ilaahay ee, fududeeyo laakiin culaysku waa uu badan yahay waxay la tahay gacmo wadajir bay wax ku qabtaan xukuumaddu hormood bay idinku ahaanaysaa runtii dawladdu ee, hormood mada- ee, madaxtooyada iyo inta kaleba shacabkeenna inaynu dhiirigelinno oo weligeedba ee, isku tashi baynu ku jiray maantana sidaynu isugu tashanay ilaa iyo meel aanaan gaadsiinin ma jirto runtii qurbahana lacagtu waa ka timaada oo guddi laba guddi baa meeshan ka jira abaaraha waa guddida culimmada iyo guddiga xukuumadda qolo waliba dhinaceeday gaar u soconaysaa dhulka hay-aduhu ay u tegila yihiin haddii ay jiraan wax dhibaato oo jira culimmadaanu u diraa idina markhaasaad ka tihin inaanu u diray culimada oo culimadu geysay goobaha qaarkood konton bood oo lixdan bood meel walba waa la gaarsiiyey ilaah baa dadka wada wada deeqsiin kara laakiin goob kasta in wax la geeyo dawladdu ballan bay qaaday waana geynaysaa insha allah askarta waa run askarta liiskoodii waa kan waan idiin hayaa afar iyo labaatan askari yes dagaalku dagaal weyn buu ahaa ummadda reer puntland baa lagu soo duulay shabaab baa ku soo duulay ilaah baa mahaddaa leh waana iska celin waana lagu dhi- dagaal de waa lagu dhintaa awal baa la yidhi dagaal wiil ma dhale eh wiil baa ku dhinta waxyaabaha aan ugu talagalay waxa weeye guddi baanu samaynay guddida taakulada ee, ciidamada ee, guddidaasi shaqadeedii waa ay ku hawl jirtaa lacagayo usoo xorooba badani waa jiraan kuwo badan oo kale oo ballanqaadihina waa jiraan qorshahaan ugu talagalayna waxa weeyaan qorshihii dawladdu ay markii horeba ka lahayd runtii waxaan idiin sheegayaa askari kasta oo soo dhaawacmay markay soo dhaawaceen saddex boqol oo dollar baanu nin walba sir- sariirta uu joogo ugu geynay waxaa kale oo aanu samaynay laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah in la siiyo waa maalin kasta waxaa kale oo dawladdu ay bilowday qaarkeedna oo rayli la qaatay waxna waa aas waxna waa wixii kale ee reerka ee dib loogu celinayo sidaan horeba u sheegay anoo reer walba qaraabadii iyo asxaabtii iyo heladii uga tacsiyadaynaya ciidamada geesiyaasha ee dhintay haddana dawladdu waxay diyaar u tahay wax allaaliyo waxay u qaban kartaba iyadoo laba saddex meelood loo kala qaybiyey waxqabadka ta hore ee, waa anigaa kuu sheegaya saddex boqol oo doolar baa mid walba la siiyey qaarkoodna waaba ka badan yihiinoo intaanu siinay baan kuwa aanu soo marray haddana mar labaad laba laba boqol oo kale aanu siinay weli waxaa jira ciidamo aynu qaadnay shalaytadaanu ka hadlaynay ee, ciidamada aan qaadnay adisababa ayay jiraan markii hore waxaa la geeyey dirdhabe waxba waa lagaga qaban kari waaye adisababa noo xawille iyaguna waxbay ka qaban kari waayeen waxaa socda ee, may lahayn baasabooro markii aanu duraynay ee, waxaanu ku diray si uun degdega maadaama waxaanu xaalad ee, degdega ay ahayd in baasaboorradii loo sameeyo broseeskii loogu qaadayey indiya kuwaa lagaga qaban kari waaye wax addi sababa yaa ku dhex jira dowladduna iyadaa mas-uulka ah inay dadkan wax u qabato qof walbana caafimaadkiisii qofkay u soo celin karta ilaa baa soo celin kare ilaa intuu soo noqonayo iyadun baa gacanta ku haynaysa insha allah markaa saddexda goobood saddexdaasaan bixinay laba boqol oo maalin walbana ah waa la siiyaa waxaanu kale oo ku talagalnay inaanu qoys kasta toban kun oo dollar siino waa awood haddii aanu wax ka badan helana wax allo waxaanu ciidamada yani ka kala hadhaynaa haba yaraataa hase badnaatee ma jirto laakiin still waxay u baahan tahay wada shaqayn iyo iyo iyo wax wadaqabad bay u baahan tahay idinka laftiina dee waa laydiin baahaya waxaan u malaynayaa four point five-ka ugu dambeeyey gacasha inaan four point five-ka ka jawaabay wadada wadada waxaa la yidhaahdaa gaariyada kollay dee adunweynahaas aan ku arkay markaad wado gasho inana waa leena dead ind baa la yidhahda halkaasay ku go'daa four point five waxaynu geynay meeluu ku dhinto waddaduusan ka soo laaban lahayn baynu geynay ree ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waad ka waraysaan markii xamar shirki ugu dambeeyey madaxdu isugu tagtay wax alla wax laga bedelay ma jiraan puntlandna waa loo hambaliyeynayay haddaynu doonayna wax innaga inoo gaara inaynu ka hello wax ku bedelano waxay ila tahay sharafta waxay ahayd inaynu ummadda soomaaliyeed wax u qabanno waana u qabannay waanad mahadsantihin
four point five-ka weli sidii baad u dhiican maraysaan say ahayd jawaabteedii waxaadna ugu jawaabaysaa annaga kalfadhigan kalfadhigii dhammaaday kalfadhigii ka horreeyey xukuumaddu waxay noo soo gudbisay siyaasadda federaalka ka hadla bay tidhi barlamaanku waa ka hadlay dood buu halka ka galay go-aan buu ka qaatay waxa aynu isku haynaa innaga iyo federaalku ilaa oktoobar intay ay ka fulinayaaniin inaynaan u jooqin oo la hadlin go-aan barlamaan buu ah wax la soo saaray bu ahaa dee barlamaankaa soo saaray mayaanay jirin arrintaasi ilaa oktoobar waxa aynu isku hayno wixii aynu isku hayno innaga iyo innaga federaalka wixii aynu isku hayno ilaa laga saxayo inaynu halkaa kala joogno ukaajugde gudoomiye iida gudoomiye iida gaalkacayaa laga tegey oo waxa laga aaday safarkii ugu horreeyey xamar baa la aaday guddoomiyihii barlamaanka markaa jira isagoo qaylinaya baa la tegey annagu four point five soo diida ma dhihin dawlad bay ahayd maandeed bay wadatay four point five iyagaa diiday oo noo keenay waxaa la yidhi ha la qabto boqol iyo konton caasimadaa shiraf ha lagu qabto lix idinkaa ka dhigay oo faafiyey oo ballaariyey intii ka dambaysay dadku idinkuu idin taageeraya waxa wadeen buu idinku taageerayay si aan xukuumadda iyo dawladdu u kala socon sharaf baa laga muujiyey meesha caalamkay noo timi waxay la shirtay mucaaradkii waxay la shirtay xildhibaanadii waxay la shirtay dawladdii waxay la shirtay ururada bulshada waxay la shirtay isimadii oo hay-adda ugu sarraysa ah waxaa la yidhi waxaan ka midaysannahay four point five no waa diid madaxweynuhu ilaa bareyka waad arkaysa telefishinada waa la diiday qadiyadda marka halkaa gaartay oo dawladda iyo shacabkeeda iyo hay-adaheedu midnimada ka muujiyeen marka qadiyaddaa laga tashanaayo sow in lagu soo celiyo dadkii iyo shacabkii maaha oo la yidhaaho qadiyaddii halkaasay joogtaa taladii hore waynu ogeyn maanta maxay noo ka talaa sidee baa saddex maalmood arrinta intaa laga soo shaqaynayey ummaddii oo joogta barlamaankii oo jooga dadweynihii oo jooga ururadii bulshada oo jooga ismadii oo jooga sidee baa go-aan halkaa loogu qaatay oo looga noqday xukuumaddu marka danta ay ka lahayd dadwey ya marka xukuumaddu u kaadi xukuumadda iyada ayaa lagu garab siiyey iyadaana noo keentay markii hore sha- shacabkeediina waa ku raacay hadda kadib waxay keento sidee lagu aaminaya xukuumaddiina sidee laydin aaminaya marka waaya hadda kadib
guddiga komishinka maqabaayadaha lagu sameeyey mise gobollo haatan horeysa wey ta labaad waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba haddaana mas-uuliyad qarani saaran tahay shacabka awgeedka ayn anaguna aan joogno kalsoonidageedu waa lamise maxaa idinka diyaara marka bulshadii aad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka u haydeen inaad soconaysaan su-aashan iyo labaad maanta waxay horreegaysay guddiga kubishinka waxaa ka horreeya madaxweyne in la sameeyo xukuumadda dastuuriga ahayd oo la-aadi lahaa hoggaan walba marka aan u dhiibna xukunka madaxweynenimo loo dhiibo xagasu ka baxaya wuxuu caqligiisa ka maarwo u samaynaya madaxweyne waxaan kuu sheegaya maxkamadda dastuuriga ahayd in la helo waa lagama maarmaan shacabkii aad beenta u sheegtay oo aad ku qal- inaad waxaad ku qalqin lahaydeen baan idinka rabaa haddii keena ardaxda caalamka markii waxyaaba badan ku bushilmaan way tasgaan anigu su-aashaysna kusoo gabagabaynayaa waad maanta dambe
waxaan u malaynayaa haddii qodobadii ee, la kala gaadhay amiin la wada saxeexday ee garantoorka lahayd haddii aad akridaan dee dowladda four point five shacabka reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed uma keenine ee, halkii lagu dili lahaa waa un dille haddii maanta la leeyahay maxaa loo dilayna ee, de waa waa meesheeda waa su-aal meesha ku jirta mustafa anagu been ma sheegno mustafow eh, marka hore diyaar waxaan nuuna inaanu maxkamaddii distoorgahay aanu eh, samayno dowladdu waa diyaar weeye runtii ku celcelinteeduna de wax xikmad ay keenaysa male dowlad qorshay keentaa qorshaha markay keentana qorshihii sida ugu badan waxay ugu faraha badan waxay raadisaa inuu hirgalo marka la qorayana dee qofku been sheeg isma yidhaahdo dowladana been ma sheegto qorshihii unbaa hirgeli waaye welina waa daba joognaa haddii alla oo kala aada laakiin been odhan mayno waanad mahadsantahay
madaxweyne